degmada beled xaawo ee gobolka gedo ayaa laga soo warinayaa inay ka soo cusboonaatay xiisad u dhexaysa dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland magaalada ayaa waxaa laga dareemayaa dhaqdhaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda waxaana saacad weliba la filan karaa inuu dagaal ka dhex qarxo xiisadda ayaa timid kadib markii hogaamiyaha maamulka jubbaland axmed madoobe lagu eedeeyey inuu ciidamo dheeraad ah dul dejiyey magaalada beled xaawo kuwaasoo ay la socdaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulkiisa xildhibaan nuur maxamed diiriya oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk oo kasoo jeeda gobolka gedo ayaa shaac ka qaaday in saansaan dagaaleed oo ballaaran ay ka socoto gobolka gedo gaar ahaan degmada beled xaawo qoladaas oo dul degtay beled xaawo waxaan leenahay gadaal oo noqda beled xaawo dhib uma baahnaa duulaanna uma baahna ayuu yidhi xildhibaankan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk oo ka hadlayay waxaa ka taagan degmada beled xaawo xaalad qalalaaso ayaa laga dareemayaa degmada beled xaawo ee gobolka gedo khilaafka sii xoogeystay ee ka dhexeeya axmed madoobe hogaamiyaha jubbaland iyo xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk ayaa maraya meel aan waxba laga qaban karin oo xargah goostay sida muuqatana xero iyo fandhaal ay kala dhaceen iyadoo horey dagaal xoogan oo u dhexeeyay dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland uga dhacay deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose halkaasoo laga eriyey loogana taagroonaaday ciidamada dowladda federaalk